asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan nooga soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan sida joogtada ah halkan ugu wadaagno mideenan maantana idamka eebe waxaan kusoo qaadanaynaa dhegaystayaal si aad og tihiinba geelu markii dhaqanka soomaaliyeed la dhaho wuxuu kaga jiraa laf dhabarta nolosha ayuu ahaan jiray waagiisii hore ilaa iyo maantana waxaan dhihi karnaa weli waa mid booskiisii xagsaday oo ayna soo gaadhin wax dhanqaryaca ama aan loo helin wax liiliijiya oo soomaalida gooni u ah tusaale ahaan markaan ku leeyahay soomaalida gooni u ah dee qarashka iyo ganacsiga iyo lacagta iyo warshadihii iyo waxaasu bili-aadanka adduunka oo dhan bay u dhexeeyaan ma ahan wax soomaalida gooni ay u leedahay laakiin dhaqashada geela iyo kufoognaantiisa isticmaalka cadkiisa iyo caanihiisa intuba iyo rarashadiisa ama gaadiid noqoshadiisa iyo haddii eebba idmahayo qaab kastoo ay noqotaba xitaa dawo ahaan u isticmaalidiisa intaba waa mid soomaalida aynan u haynin waxu bedela tusaale ahaan geel waxa uu leeyahay marka koowaad cad iyo caano marka labaadna waxa uu leeyahay gaadiid ama daabad la rarto oo ah mid la fuulo waxna kuu taraysaa wax fara badanna kaa kaafinaysa waa dhankii xooggii iyo gaadiidkii sidoo kaleenta geelu waxa uu leeyahay haddii eebba idmahayo howlo kaloo badan waxaa ka mid a waxyaalaha geela sidiisaba ee qaaliga ku ah markii cadkiisa iyo caanihiisa laga tago waxaan cadna ahayn caanana ahayn oo badan oo laga yaabo inay dufan noqdaan ayaa geela laga helaa walow uusan isagu ahayn kuwa wax laga lusho markaan ku leeyahay waa laga helaa waxaa ka mid a jifidi waxaa ka mid a xuukidii waxaa ka mid a dhuuxii waxaa ka mid ah haddii ilaha idmahayo lafihii dhabaqsiga lahaa ama dharaqsiga lahaa ee laga yaabo haddaad bil dhan lafa geel karsato oo bishaa dhan maalin walba aad biyo horle ku shubto intaad dabka saarto aad u daysoo kariso inay maaragtay ay dufan ama maraq ku noqdaan oo ay noqdaan kuwo aad nacfisan karto waxaa laga helaa keliah waa geela balse waa xilliga uu dux leeyahay lafihiisu waa tii maamaha geela khusaysa ay lahayd ee calool geelni walba wuxuu ku shubtay ayuu kala baxaa marka geelu saas uu yahay waa la cabiidsadaa isagoo cabiidda noocaasa ku jira ayuusan haddana dagaalamin wuxuuna yahay mid xoog badan waxaa la yidhi marka geela goormo ayuu awoodiisa arki doonaa inuu carruurtan yaryar ee hogaansanaysa iyo dadkan yaryar ee maalahaya iyo waxaasoo dhan inuu isagu ka adag yahay oo haraati iyo iyo cunitaan intaba uu kaga adag yahay iyo durduro goormu ogaan doonaa ayaa la isweydiiyey qaar baa marka waxay dhaheen geela maalinta qiyaamihiisu kaco ayuu arkaa awooddiisa geela awooddiisa waa laga qariyo maalinta qiyaamihiisu kaco unbaa la tusaa maalintaasuu wuxuu bilaabaa inuu dagaalamo ama uu maaragtay uu dhaho tolaaye intii laygu ciyaarahayey haddaan ogahay inaan waxaanu awooda leeyahay sidani ima qabateen marka geel laga hadlaayo ha u qaadan ujeeddadu inay geel tahay geela ma aha qofka waxa awooddiisii laga hadlaayo geel waa xoolo majaahidiin oo waxba aqoonine waxa laga hadlaaye laleeyahay awoodooda markay dhintaan baa la tusi doonaa waa dadka daciifka ah ee ay ujeeddada fariinta dadbani ina tusayso dadka daciifku maxay yihiin hadda tusaale ahaan dadka bili-aadankaa afrikaanka oo kaleenta wuxuu ka mid yahay dadka awooddiisa laga qariyey haddaad fiirisa dhanka banooniga dee iyaga caalamka dhan ku xamaashaa waa banooniga hadday dhanka feerhka noqoto iyagaa lagu xamaashaa hadday dhanka orodada noqoto iyagaa lagu xamaashaa hadday dhanka beeraha iyo waxsoosaarka noqoto iyagaa lagu xamaashaa hadday dhanka maaragtay xamaaliga noqoto iyo warshadihii rakabidooda iyagaa lagu xamaashaa iyaga oo xoogga noocaas a leh ayaa haddana ilaahay awooddoodii ka qariyey marka ujeeddadani waxay khusaysaa afrikaanku inuu yahay mid laga qariyey awoodii balse waxaa loo soo qaatay ee magooga guud oo ina tusayo ama humaaga kore aad ka aragtaay waa geel in laga hadlay aniguse waxaan ku leeyahay afrikaanka awooddiisa ayaa laga qariyey taas ayaan ku leeyahay mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi laba jeer buu shaqada qabtaa qofkii degdegaya